xaaladaasi waa sidaas de sidaasaad u maqasheen baa jawaarina yiri muxuu ahaa jawaarimo horena waxaa saas yiri qeybta baarlamaanka qeyb ka tirsan qeybta kalena waxay leedahay intaad maqasheen oo ah mooshinkii waa taagan yahay marka waa qeybsan yahay baarlamaanku marka sidee moshinku hadda sidaa miyuu dhacayaa mase ma dhacayo waxaan ka wadaa codayntu codayntu miyay dhacaysaa hadda sidaa iyada ah mase ma dhacayso
hal dhinac bay ka dhacaysaa hadday dhacdana dhinac kale ka dhici mayso taasi mudane ma waxay u eg tahay ishayhaysigu inuu sii dallacay oo marxalad kale uu sii gaadhay aada u weyn ha cirku ku dhegay cirku ku shareermo
xaaladda haddaba ishayhaysiga ah maadaama oo madaxweynihii uusan ka hadlaynin mudane jawaarina uu sheegay cidda daba taagan arrintan inuu ra-iisul wasaaruhu yahay maxay ka dhigan tahay markaas barlamaankii oo qaybsamay oo run ahaantii sido hor leho soo korortay weeye haddee un ilaahay anaga iyo siraan leena uma baahna sido maanta
mudane zakariya xaaladan adag dowladdiina iyo dhammaan waaxaheedii waxqabadkeedii uu naaftay muddada baarlamaankii uu kala bixi layahay dhanka kaleetana ra-isul wasaarihii xataa lugtu kula jiraa laleeyahay madaxweynihii uusan ka hadlaynin maxaad ku qayban kartaa duruufta hadda markaasi siyaasadeed ee waddanka waa duruuf qallafsan weeye oo aanan u fadhin waxaanu doonaynay ummadda soomaaliyeed sida ay sideedii february labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ay himilada iyo maaragtay hankeedu ahaabaa hoos u dhacay waxaan si rajaynaynaa inay ku dhammaato si wanaagsan oo ilaahay uu muxuaha kusoo hanuuniyo labada dhinac oo ishaysa danta iyo maslaxadda soomaaliyeed iyo tanaasul siyaasadda waxa weeye isu tanaasul weeye muxuu ahaa ma aha anaa iri iyo anaa iri qof walba inuu meesha taagnaado maaha dad soomaali ah oo soomaali soo dooratay weeye oo ay ka sugayaan dawlad muxuu ahayto ka saarta shidada dadka soomaaliyeed ku maaragtay habsatay siddeed iyo labaatanka sano marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay xal uu kusoo duwo waana waana runtii nasiib darro weyn weeye khilaafkan khilaafkan hadda sii weynaada ee haatan mooshinkii ugu dhacaya iyo ma dhacaya laisku hayo wuxuu haatan gaadhay guddoonkii baarlamaanka laftiisii taasi ma waxay tahay xaalad iyaduna cusub oo kusoo biirtay oo oo kasii daraysa ha de waxa weeye baarlamaanka qaybsamay guddoonkiina waa qaybsamay marka muxuu ahaa u malayn maayo labadooda midkoodna in ay muxuu ahaay taguul ka keenayaan waayo mar haddii la qaybsan yahay haddee aan isku meel loo socon muxuu ahaa jidki waa xiran yahay mar haddii jidka xirmana dee sidii loo furi lahaa waxa weeye in la wada hadlo weeye wada hadalkii baan sugaynaa inay bilaabaan oo muxuu ahaa meel waxa la isugu keeno taasaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala birdaasi alla
ma ma mooshinka intuusan dhicin baad wadahadal rajo ka qabtaan oo dele oo oo in xal uu ku dhamaado mooshinka qolaa wada qolana waa kasoo horjeedaa labadaas qolo haddaysan wada hadlin oo meel wax isla dhigin oo ama hal dhinac isugu bayrin ama labada hawlooda ay wataan bay inta joojiyaan wixii maslaxad ah oo maaragtay dawladda lagu wada karo aysan go-aan ku gaarin haddee dhibta waa sii weynaanaysaa marka waxaan rajaynaynaa in aysan dadku dhib doonayn ay ay xal doonayaan taasun baan qiyaasayaa anigu maslaxada intaan la gaadhin idinka waxaad waxaad ka soo horjeedaan mooshinka haatan ado aad ku jirto qeybta ka soo horjeeda a maxaad ku qiimaan kartaa dhankiina ma haysataan numberka aad ku difaaci lahaydeen jawaari firi mooshinkii maba dhacayay leeyihiin qoladan dhinaca jawaariya ma garata marka yani mogta haddii heshiis lagu yahay in mooshinka la gudbo oo la gudbiyo oo lagu la isku raacsan yahay waxbay ahaan lahay taas hadda aad weydiisay markaa waxay ahaan lahay in laga jawaabo lakin hadda lagama jawaabi karo waxa weeye qorna waxay leedahay mooshin ma jiro qorna waxay leedahay mooshin baa jira marka bad weyn baa udhaxaysa ilaa khilaafkaas laxaliyo umalayn maayo de in in codayn ay ay bilaanaysaba ma bilaan karto codayn sababta mooshinka uusan u jirin oo dhankiina ah maxaad maxaad ku sheegi kartaa sababtaas maya dan iyo dan anigu dhanna maaha hadda odayaasha wax dhexdhexaadina ayaan ku jiraa waxa weeye sababtu wax kale ma ahana muddadii baa laysku haystaa qolana waxay leedahay sideed iyo labaatankii ku dhacay qolana kow iyo soddonka ayaa muddadiisa u dambaysay leeyahay waa intaas wey
maxaad rajo ka qabtaa wax badan baad wax og- ka ogtahay waxyaabaha socda aqalka sare madaxdiisa ku dhex jirtaa la sheegayaa nabad wadda madaxweynihii weli hadal lagama maqal maxaad marka isleedahay si kooban gebagabada maxaad isleedahay inay ku dhammaanayso hal wanaagsan bay ku dhammaanaysaa ilaahay dhinac baa laisugu beeri doonaa ama waxaa waxaa waxaa waxaa la la la hakin doonaa labada dhinacba hawlaha ay wadaan kolley anagu waxaan rabnaa inay shaqadii soo noqoto soomaalida loo shaqaynayay khilaafkana la la baabi'iyo ma garato laga heshiiyo